bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenima idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal oo xildhibaanada ku soo baxay liiska ay soo gudbiyeen ugu baaqay inay si deg deg ah isugu yimaadaan kulan deg deg ah walaha ammaanka qaramudumid oo ansixiyay howlgalka aadmis ee beddelaya amisom bulshadii u dalxiisa jegtay xeebta liido oo maanta soo gabagabaynaya doorgamaashaadkoodii muddada sanadka ah ee xeebta ay ku tegi jireen maadaama la gudagelayo bisha barakaysan ee ramadaan guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka deegaanka laborkonton ayaa kulan ka yeeshay xaaladda ammaan ee deegaanadaasi soomaalida ku nool waddamada qaaradda yurub ayaa si weyn ugu diyaargaroobaya bisha barakaysan ee ramadaan akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhagaysan doontaan madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin hanjabaad u dilay dalalka reer galbeedka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi waa qodobadani wararka kusoo dhowaada warka oo faahfaahsan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa xildhibaanada ku soo baxay liiska la shaaciyey u diray fariimo guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in xildhibaanada la soo saaray liiskooda magacyada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya inay isugu yimaadaan kulan deg deg islamarkaasa lagu guddoonsiin doono shahaadooyinka iyo weliba foomamka la buuxinayo guddigan ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay xildhibaanada ku kala maqan gobolada dalka soomaaliya inay yimaadaan magaalada muqdisho islamarkaana loo sheegay waxyaabo badan oo ku saabsan in lasoo gudbiyey liiska magacyadooda islamarkaana la doonayo in la guddoonsiiyo shahaadooyin ay ka mid ahaashaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya weliba kaarka aqoonsiga xildhibaannimo guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray dhammaan magacyadii liiska la soo gudbiyey ee doorashooyinka heer federaal islamarkaana guddida doorashooyinka heer maamul goboleed ay soo gudbiyeen inkasta weli ay dhimayiin qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la doonaya in lagu soo gabagabeeyo deegaanada muranka uu ka badan yahay deegaan doorashada gobolka gadooy weliba sidoo kale qaar ka mid ah kuraasta ku dhiman magaalada beledweyn iyo weliba magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ansixiyey howlgalka admis ee bedelaya amisom kulan dhowaantan ay ku yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobe xaruntooda magaalada new york ayay kaga wada hadleen ajendayaal fara badan ay soo gudbiyeen howlgalka midooda afrika ee amisom ee magaalada muqdisho howlgalkaasi ayaa la sheegeen dhowaantan kulan ay ku yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda weliba kuwa amisom la sheegay in lagu bedeli doono magaca amisom admis inkastoo dowladda soomaaliya ay ka hadashay arrintaasi islamarkaana ay soo dhoweysay arrintan ayaa meesha ka saaraysa ku dhowaada toban sano ee inka badan ciidamada amisom ay joogeen gudaha dalka soomaaliya islamarkaana howlgalka midooda afrika amisom lagu bedeli doono admis ilaahi hadda lama oga qorshaha dhabta ee golaha midoobe weliba ururka midooda afrika ay kaga gol leeyihiin arrintan ku saabsan magac bedelidda amisom ee admis loo bedelay bulshadii u dalxiisi jirtay xeebta liido ayaa maanta soo gabagabaynaya damaashaadkoodii muddada sanadka ahaa ee xeebta ay ku tegi jireen maadaama la gudagelay bisha barakaysan ee ramadaan xasan salaad xasan laki ayaa warkan faahfaahinaya
waa maalinta ugu dambaysa ee toddobaadka waa maalin jimcaha inta badan dhallinyarada soomaaliyeed waxay dalxiis u yimaadaan xeebta liido balse maanta waa ay kaga duwanaan doontaa oo toddobaadka dambe ma jiri doonto dhallinyaro halkan imanaysa oo badda ku dabaalanaysa sababtu waa curashada bisha barakaysan ee ramadaan oo foodda nagu soo haysa waxayna dhallinyarada maanta halkan ay u yimaadeen qaar inay isku sawiraan qaar kubadda ay ku ciyaaraan qaarna ay dabaashaan kuwo kalena ay badweynta gudaha u galaan si ay ugu dalxiisaan doonyaha kala duwan ee xeebta yaalla qaar ka mid a dhallinyarada ayaan kula kulmay halkan waxayna dareenkooda ay ku cabbirayaan in maanta ay tahay maalinta ugu dambaysay ee macasalaameynta badda liida iyo guud ahaan xeebaha lagu dabaasho liajli ama sababtuna waa bisha barakaysan ee ramadaan soddon maalmood kadib dhallinyaradu halkan ayay isku waraysan doonaan iyagoo labisan faraxsan ciidaysanaya ayay halkan iman doonaan balse wixii ka dambeeya caawa way ka duwanaan doontaa xeybta liida goob bannaan ayay noqon doontaa oo aysan dadka badankooda aysan imanayn maadaama la gudanayo waajibaadka bisha barakaysan ee ramadaan
magacii waa mawliid maxamed barre ku magacaday herdeysane een, waxaan ka imaaday degmada danile maanta waa maalintii ugu dambeysay aa, macsalaamideena badda kadib wixii ka dambeeya waa ramadaan insha allah waxaa dhihi lahayn maanta waa maalin weyn dadka dhan ay u faraxsan yihiin waa bil ramadaan ayaa ku soo food leh marka waxaa leeyahay jawigiina hala qaato maanta maanta waxaa u imaaday inaad sawiro iyo inaad dabaasho waa garta laacib aadaa u labisan tahay oo dee dabcan sidii atooro oo kale ayaa u diyaarsan tahay Een, ma waxaa xiisaysaa akshannada atoorayaasha ee bixiya mise waa dooqa labiskaaga maydooqidaa sida iska ah ile nin qurbaa ka imaad waa sidaa waad dareemi kartaa marka waxaan leeyahay maanta een, dadka jawiga qaataano waa maalintii ugu dambeysay waxaan leeyahay aftar ramadaan kadib waa inoo ciida insha allah dalsan dalsan waa umad celinaa insha allah ee barnaamijka ee maanta ee keentay wanaagsan leeyahay waa mahadsantihiin Een, adigu ma taleefonaad wataa mise saaxiibada taleefonada wata ayaa sawirada u camire aniga taleefonaa wataa marka waxaa dhihilahay intaa arkay iyo inta kaleba sawir waa isla geli kalaa maanta maanta waxaan ku sugannaa sidaa u jeeddaan liidaan ku sugannahay waa maantii maalintii u dambaysay wixii maanta ka dambeeya waa ramadaan jimco walbana waxaan badda u imaanaa inaan jawi ku qaadanno een, annagoo maanta marka dareenkeenna cabirayno aad iyo aad aan u faraxsannahay maadaama ay tahay maalinkii ugu dambaysay ee badda noogu dambaysa bacdalbil ba- bacdalbil haddii naf ilaahay nagu gaarsiiyo waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed nabad iyo farxad ku sooma insha allah ciidda ayaa noo madala iyo badda insha allah haddii ilaa yidhaahdo tvga dalsanna aadaan ugu mahad celinaa maadaama uu barnaamijkaani een, maanta liida uu ka fulinayo magaceyga waa xabso waxaa ka imaadan ceelasha biyaha maanta
xasan salaad xasan laki ayuu kaasi ahaa inoo soo jeedinaya warbixintii gabagabada dadkii damaashaadka u tegay xeebta liida ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka deegaanka lambar konton ayaa kulan ka yeeshay xaaladda ammaan ee deegaankaasi ibraahim maxamed beyo ayaa warkan inoo haya
si loogu kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanada gobolka shabeellada hoose wafdi uu hogaaminayey gudoomiyaha maamulka gobolka oo maalmahanba socdaallo ku bixinayay deegaanada gobolka ayaa maanta gaaray deegaanka lambar konton oo hoos taga degmada awdhegle kana mid ah deegaanada ay xaaladuhu ka jiraan ee gobolka shabeellada hoose wafdiga gudoomiyaha gobolka waxaa qayb ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo xildhibaan xuseen cali xaaji waxa ayna kulan looga hadlayay xaaladda deegaanka lambar konton la yeesheen odayaasha dhaqanka deegaanka iyagoona ugu warbixiyey xaaladaha dhabta ah ee ka jira deegaanka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto inta kulanka uu socday odayaasha dhaqanka deegaanka lambar konton ayaa soo jeediyey in deegaankan uu helo xarumo caafimaad waxbarasho iyo saldhig booliis ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo xildhibaan xuseen cali xaaji ee deegaankan koonfur galbeed muhiim uu yahay Een, deegaankan muhiim waa la yaqaanaa dal dad je- dadkana jecel yihiin deegaankana dad jecel yihiin soo dhoweyntana ku fiican annaga waxaan ka soconnaa dowladaan ka soconnaa Een, waxaa ladinku imaadana waxay tahay in indhe indhahan mar walbana markii la la imaanayo waxbaan lagula- waxa- waxba baan la- wax baan la imaanaa walaalayaal waxaa idinka codsanaa deegaanka number konton dhib wixii soo mar lahaa waa soo intaasaa ka badan wax kale dhib ma qaadi kari ba asiga annaga dhan walaalaa nahay cid maanta cid number konton ka xigto ma jira macnaha dhammaan deegaankan waa la wada degan yahay waa la wada leeyahay soomaaliya wada degan maamulkan waxaa macquul ah oo la dhisaayo qof walba in isku dhammaystirnaynaa laga yaabaa dadka ayaga maamulka la dhis waxaa laga rabaa maalintii la dhisi maamul laga dhigi ay qabiil meeshaas ugu dambeeya ayaga qofkii qabiil ka shaqeeyo oo maamulkaas lagu soo daro ilaahay qofkii calafkiisa isu dhiga hadda qof noo go-aansan anaga ma jiro qofkiis ilaahay calafkiisa ugu dhigo oo guddoomiyaha iyo maamulkiisa qofkii laga dhigo waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo deegaanka number konton iyo horumar in- inay horumarto annaga waxaa diyaarunaa inaan la shaqeyno number konton waa u badanaynaa aniga iyo guddoomiyaha gobolkii asxaabteeda mar walba waa idin imaanaynaa ugu dambeyn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in deegaankan lambar konton dadka ku nool ay heli doonaan adeegyada dowladnimada oo ay ugu horeyso caafimaadka waxbarashada iyo saldhig booliis sida ugu dhaqsiyaha badanna lagu hirgelin doono waxaan idin ballan qaadaynaa marka ka dowlad ahaan anigoo ka wakiila dhammaan dadka halkan fadhiya iyo kuwa kale ee maqan ee magaca dowladnimada aan wadaagno oo shacabka mas-uuliyaddaas aan u qaadnay oo madaxweynaha uu noo soo wakiishay een, nambar konton inaan wax badan ka bedeli doono nolosha dadka oo ay ugu horeyso adeegyada bulshada guryaha liidin dhisaa lama dhahayo shaksi laakiin iskuulaadkii isbitaaladii een, suuqii qudaarta een, dhammaan adeegyadii bulshada inaan wax ka qaban doono waa liidin ballan qaadayaa waana sababta aan u socono oo halkaan u nimid ay ka mid tahay. Een, waxaan rabnaa halkan maadaama magaalo istaraatiiji ay tahay dad fiicanna ay ku nool yihiin adeegyo bulsho oo qurux badan oo amniga u fiican odayaasha u fiican haweenka u fiican dhallinyarada u fiican inaan halkan ka hirgelinno Een, si taas loo gaaro marka idinkana waajibaada idin saaran ciidanka waajibaadaa saaran amniga inay kasii shaqeeyaan odayaasha waajibaadaa saaran bulshada inay isku hayaan bulshada in laisku haayay rabtaa
maxamed ibraahim mayo ayaa kaasi ahaa wararka ka imaanaya aan maalin ka helayno shir jaraa'ida goordhow uu qabtay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuum- maamulka somalilan ayuu waxa uu kaga hadlayay bisha barakeysan ee ramadaan waxaana sidoo uu sheegay in shirkiisa jaraa'id uu kaga hadlay arrintaasi waxaana uu baahiyey in deegaanadaas somalilan oo dhan ay aysan ahayn maalin ramadaan maalinta barita waxaana uu sheegay in gebi ahaanba laga waayey deegaanada somalilan bilashada bisha barakeysan ee ramadaan waxaana uu sheegay guud ahaan deegaanada maamulka somalilan aysan barita soon aysan ahayn laakiin waxa uu sheegay in maamulkiisa iyo weliba guud ahaan maamulka r- somalilan ee shacabka ugu baaqay inay barito ay- aysan ahayn maalin ramadaan ah waxaana sidoo kale uu sheegay deegaanada somalilan ilaa iyo caawa isagu uu la xiriirayay islamarkaana aysan u suurtagelin cid la wadaagta bilashada bisha barakeysan ramadaan sidaa daraadneedna wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee maamulka somalilan waxa uu sheegay inaynaanay barito aysan ahayn maalin ramadaan sidoo kalena dowladda soomaaliya wasaaraddeeda diinta iyo awqaafta ayaa sheegtay inay weli ay ku guda jirto baahinta mashaaciirta bisha barakeysan ee ramadaan wasiirka wasaaradda iyo qaar ka mid a culammadinka soomaaliyeed ayaa ku guda jira sidii loo heli lahaa bilashada bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana gobolada dalka qaarkood ee soomaaliya weli aan laga soo sheegin bisha barakeysan bilashadeeda dowladaha imaaraadka iyo weliba sidoo kale qatar iyo sacuudi arabiya gaar ahaan wadamada khariijka intooda badan ayaa la sheegay in iyagu dalka cumaan laga arkay bisha barakeysan ee ramadaan intaasi waxay kusoo kordhana wararkeena dambe ayaanu kusoo baahin doonaa haddii allaha awoodin inoo qadaro soomaalida ku dhaqan mag- wadamada qaarada yurub ayaa diyaargarow ugu jira bilashada bisha barakeysan ee ramadaan cabdisamed shibiin ayaa warkan inooga soo diray wadam- wadam- wa- inooga soo diray dalkaasi sweden
bilashada bisha barakaysan ee ramadaan oo si weyn loo sugayo ayaa looga diyaargaroobayaa meelo badan oo ka tirsan waddamada yurub iyadoo oo ay dadka soomaaliyeed si aada ugu diyaargaroobayaan iyada oo ay badeecadaha kala gedisanaya loogu talagalay bisha barakaysan ramadaan ka dukaamaysanaya dukaamada waaweyn ee yurub waxaa ku soo soo- la soo gudboonaaday caqabado ah in ay aad u yaraato saliid caddaydii oo ay gabaabsi noqoto taasoo run ahaantii ay aad uga dayriyeen dadka soomaaliyeed ee yurub jooga saamaynta uu ku yeeshay dagaalkii ay ruushku ku qaadeen waddanka yukrain qaar ka tirsan dadka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ayaa iyagu soo dhoweeyey bisha barakaysan ee ramadaan waxaan soo dhowaynaynaa bisha ramadaan maasha allah waktigeediyaa lagu jiraa waa u diyaargarownay Een, sambuuskii burkii een, lagu afuraayey maasha allah wixii aan diyaar ka dhigay.
soomaalida ku nool magaalada jarmalka ee siiba darmishad waxay isku diyaargaraynayaan ama isku diyaarinayaan bisha ramadaan soo dhoweynteeda waxaan la soconaa ceeshadii inay zaahid noqotay oo la la'yahay saliiddii iyo burkii oo hadda dadkii la'yahay waxaan eh, bisha ramadaan ayaanu soo dhow wakhti dhow bisha ramadaan aan u diyaargelaynaa haddaan nahay heer jarman wax alla wixii jooga tukaamanka iyo meel kasta wala adeegaha mashaarada burka adduunka sambuuska maanta waxaa waay farxaddaa soo socoto insha allah hadduu ilaahay yidhaaho waxaan u malaynayaa ummadoo dhan meeshay joogto waa salaamiyiin meel alla meeshay joogaan ramadaan kariim salaamaysa asli obama ku nool wadanka jarmal xaafadda daarmashtaad waxaan u diyaargaroobaynaa ramadaan kariim timirtii shurbadii maasha- mushaaridii macmacaankii xalwadii buskudkii soo dhowaada diyaar ayaa idin nahay cabsime shibiin warbaahinta dalsan sweden
halka warkaasi aad ka dhegeysan halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsana muqdisho soomaali akhbaaraadka dibadana madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa hanjabaad u diray dalalka reer galbeedka shir jaraa'id uu qabtay madaxweynaha ruushka valadimir putin ay ugu sheegeen wadamo badan reer galbeedka ay doonayaan inay wadankiisa carqalad ay ku sameeyaan ruushka ayaa sheegay inuu sare u qaadi doono soo saarista shidaalka iyo weliba gaaska inta badan laga isticmaalo wadamada yurubta wadamada norway jarmalka iyo sidoo kale u k ay u diray digniin ku saabsan inuu tallaabo ka qaadi doono ciddii isku dayda inay iyadoo faragelin ay ku sameyso arrimaha siyaasadda dalkiisa guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan khiyaartan ay dhegeysanaysay caawa nageynta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel